gudoomiyaha degmada kaaraan ayaa dhagax dhixiyey wado interlog ah oo laga hirgelinayo waaxda efano leh ee degmadaasi mashruucan ayaana qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee degmada kaaraan dhagax dhigga wadadani cusub ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka kala tirsan maamulka degmada odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi wadadani interlog ah ayaana lagu wadaa in ay fududeyso socodka dadka iyo gaadiidka islamarkaana kor u qaado bilicda degmada qaar ka mid a dadkii ka qeyb galay ayaa soo dhaweeyey dhismaha wadadani guddoomiyaha degmada iyo baalashiisa intaba waxay ka soo qayb gashay waddadan dhagax dhigkeeda oo hogaaminayo oo suuqa argentina ka dhacaysa oo siisii ka leexaysa laamiga ka leexata waa ku mahadsan yihiin dhagax dhiggaas oo yacni mataqaanaa xaafadda iyo guryaha milcdoora intaba yacni mataqaanaa qaymogal u ah
joognaa maalmihii quruxda badnaay maalin ka mid a oo aanu dhagax dhigayno waddada suuqa argentiin oo duruuf badan iyo baahi badan ay dadweynaha halkan degan u qabaan waxaan rabaa wax yar haddaan ka tilmaamo waddadan waddadan maamul ahaan iyo deegaan ahaanba dhib badana lagu qabaa waa wadda halbowle ah
faanoole qaas ahaan waaxda faanoole la-anta afaraad kor allah idinka dhigo shaqadaadinka idiin taal maanta aday idiin taalla ha la yska shaqeeyo ha la soo dhoweeyo dadka jidka idiin samaynaayo ha lala shaqeeyo dadka jidka samaynaayo halkaan haddii oo maxaa dhahay lagu guulaysto waaba lagu guulaysa ahe ilaa lafweyn iyo kasii xagga laamiya jidadaa laydin furi doonaa ayaa interroog laydin saari doonaa ugu dambeynna gudoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani ayaa sheegay in mashruucani uu qeyb weyn ka yahay qorshaha ballaaran ee lagu dhisayo laguna xoojinayo wadooyinka muhimka ah ee degmadaasi si kor loogu qaado adeegyada dadweynaha iyo fursadaha ganacsiga faanoole xaafadda cc waxaa naga go-an waxaa naga go-an xaafadda c c inay qurux badnaato in waddooyin badan laga hergeliyo ma aan keliya waddadaane sanco ilaa iyo degmada hiliwaa waxaan waxaan qaybsannaa waddada meydka inta ka sokaysa inaan hergelinno xaafadahaas aan interroog hergelin ayaa naga go-an insha allahna waana rajaynaynaa inaa waddooyin badan ay socon doonaan waddadaa keliyama noqon doonto waddadan maantaan ka bilaabanay saa dambana waxaan bilaabaynaa waddooyin kale ayadana waad aragteen waddadii laamiga oo jiirada ka bilaabanaya suuqa kaaraan galaay carro badan iyo haraad badan ayaa ka muuqda wakhtiga roobka da-o haddeertaan roobkii weynaa markuu da-ay wax carro ah iyo dhagax yaalo ma jiraan xaafadii ayaa bannaanka ku leersanaa bannaanka ayay ku shaqaysanaa ganacsiyo ayay ka furteen intaana marshibiyeedkii iyo waddooyinkii leexanaya laamiga leexanaya oo interloog la saara ayaa lagu gaaray heerkaas magaalada muqdisho ayaa ka socota ololo ballaaran kaasi oo lagu dhisayo wadooyinka dhex mara magaaladaasi kadib roobab dhowaanahani burburiyey qaybo ka mid ah laamiyada muqdisho